cafiife cabdicasiis cali oo kamid ah gabdhaha ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa abuuratay fursad shaqo taasoo ah inay si online ah iyo weliba dukaan ay ku iibiso shoobinka saacadaha ubaxyada iyo sidoo kaleeto agabyo kale oo fara badan shaqadan ayay ku dhiiratay cafiifa kadib markii ay ku weysay cilmiga ay jaamacadda ka baratay wax shaqo ah haddaba waa tan cafiife cabdicasiis oo ka warbixinaysa habka ay ugu shaqaysato qaabka online-ka ah caqabadaha ay kala kulanto iyo waxyaabaha ku dhiiriyey shaqadani waxaan bilaabay fikir ah ganacsi hab online ah adoo gurigaada joogtid inaad ku ganacsatid fikirkan waxaan bilaabay sanadkii hore waxaan ku bilaaba alaab yaryar inaan guriga ku galo aan dhiga platformka tictoga aan ku qoro nambarkeyga iyo meesha alaabta laga helaayo iyo alaabta qiimaheeda waxyaabaha badana aan gadi jirna waxaa waaye waxyaabaha dumarka carafta iyo waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan iyo barfuunada iyo kabayaashii boorsooyinka waxaan ugu soo dhacday fikrad kale ah inaan dukaan ka dhigno fikradaasna waxaa iga saacideeya hooyada iyo walaashay iga yar ilaaha barkeeya ayaga ayaa iga saacideeya sababtoo bulshada badanaa gabdhaha badanaa cabashada iga igmaan jirta waxaa waaye markaan alaabta qiimahooda iyo waxooda dhan ay arkaan idhaahan dukaankaadi xagee waaye waxaan ku dhihi jira dukaan ma lihi guriga ayaan ku gadaa marka way ka kacabsan jireen marka guri alaab lagu gadaayo qof guri alaab ku gadaayo sidee lacagtaada ugu aamini kartaa wax ugu dalba kartaa badanaa qolkiiba adi sideetan aan dhihi karaa wax alaabta inay aaminaan iga gadi jireen qaarkoodna gurigeeba igu imaan jireenbo inay bidaad soo qaataanay guriga igu imaadaanay alaabta qaataanay ku laaba jireen marka waxaa jira maleynaha weli cabsi waxaa ka taagan magaaladeena inay alaab inaad online ka dalbatid oo bajaaj lagu soo saaro lagu keena cabsiya ka jirto weli maaqan sababto malaha bulshada waxay ka cabsanayaan inay lacagta qofka kala dhuunta qofka inuu been sheega ama ay umaleeyaan maaqan anigoo taas ka zuuleynaa ayaa waxaan ka dhignay dukaan dukaankiyaa la furay ilaaha barakeeya waxaan iga saacideey hooyaday iyo walaashay iga yar dukaankiyaa la furay haddana waxaan ku gadnaa hab online ah iyo hab uu qofka dukaanka in loo tilmaamo meeshuu ku yaalo uu ka imaado